wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya saadaad caliyo ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo ay dareeri ku dhex martay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya wax kasta ku bixin doonto sidii loo joojin lahaa colaadda wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya saadaad caliyo ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah inay joojiyaan dagaalka lagana shaqeeya sidii nabad la iskula noolaan lahaa waxaan halkan baaq nabadeed ugu dirayaa qaar ka mid ah deegaanada ka soo cusbaanaaday beryahan dagaal beeleedyo kala duwan waxaan rabaa halkan anuu ka faa'iidaysanaya fursaddan inaan gaarsiiyo deegaamada qaar ka tirsan ee koonfur galbeed soomaaliya oo dagaalada ka soo cusbaanaaday beryahanba dagaalo ka socdeen barakac iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan laga soo sheegayay waxaan rabaa degmooyinkaas anoo raba inaan magacaabo waxaa ka mid ah degmada baraabe oo laga soo sheegay isku dhac beeleed inay ka socdeen degmada buurhakaba degmada qoryooley degmada dinsoor iyo degmada walaweyn intaasba wararka naga soo gaaraya beryahan ma ahayn warar fiican waxaan ugu baaqaynaa ugu horeyn maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha inay doorkoodii hogaamineed ay ka qaataan dadkaas deegaankaas deegaanadaas kala duwan aan soo sheegnay inay dhexgalaan dhiigka joojiyaan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wasulxu khayr in la heshiisiiyo in la heshiiyo dadka la heshiisiiyo dadka la isku keeno dadka la walaaleeyo ayaa khayr ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay man kaana yu'min biاllaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran ow layasmud dadka waxaa la rabaa oo ehelka la ah dadka dagaalka ka dhexeeya inay wax khayr iskugu sheegaan dadka iskugu keenaan ma ahan dadka inay kala geeyaan dadka dagaalamaayo oo deegaanada aan soo sheegnay ku dagaalamaayo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa meesha ku abuuray dadkan dad weligood isla degnaan jiri waaye dad doortay ma ahan iyaga isma dooran inay isla degaan ee ilaahay subxaana wa tacala ayaa dhulka ku abuuray si ay u kala tagayaan ma lahan colaadda iyo naceebka unbaa ku badanaya ma ahane dadkaan si dadna qof qabiilna qabiil ma ka adkaan karo qabiilna qabiil meeshuu degan ma ka barakicin karo waxaan ka codsanaynaa dadka ehelka ah oo dadka dagaalamaya deegaanadooda ku sugan inay dadka ku baxaan ay dadka heshiisiyaan dagaalada u dhexeeya labada beelood ee walaalaha ayaa dhowr jeer sidan oo kale ugu soo laablaabtay deegaanada iyo degmooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya